bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay afar iyo labaatanka bisha julaay sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan allah u naxariistaa xildhibaanad saade cali warsame oo maalintii shalay gelinkii dabakooxa ubaysan ay ku dileen gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho aaska xildhibaanada ayaa ka dhacay isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho iyadoo inay ka qayb galeen madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana xildhibaanadaasi loo sameeyey aas qaran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo wax kaga dukaday salaadii janaasada oo lagula dukaday xildhibaanada meydkeeda gudaha madaxtooyada ee villa soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay xasan sheekh maxamuud inay tahay wax laga xumaado dilalka mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka waxgaradka ee bulshada ka tirsan waxa uuna tilmaamay in saade cali warsame dhimashadeeda ay xanuun badani ku reebi doonto dowladda federaalk ee soomaaliya iyo shacabkaba iyadoona aaska loogu sameynayay isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho ay sidoo kale ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawade iyo xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo golaha wasiirada bulshada qeybaheeda kala duwan munaasabada markay ilaati kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay abwaan sangub kaasoona wax badan ay isla soo shaqeeyeen saade cali warsame oo horey u ahayd fanaanad caan oo si weyna looga yaqaano dalka iyo dibaddaba waxa uuna sangubo ilmeynaya tilmaamay inay tahay qof aanan la iloobi karin xanuun badanna ku reebtay bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan geeridii naxdinta laheyd ee ku timid shalay gelinkii dambe oo kooxa arxanlaawayaal ay ku qaarijiyeen gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan wadada maka almukarama xilli ay kusii jeeday hoygeeda
baarlamanka ayaan helay aad iyo aad u dhaartay inaan wadankayga u shaqeyn wadankayga u dhaartay waxaan leeyahay sida anigu aabaheen duubaa waana dhalin uun waxaan waxaa aan maanta ka helay geesideeda qofta baana ka nahay marka saasay dhacaan noloshii baa inugsatay matalan dadkii ka nici jiray si aan uga dambayna wallahi karan maayo waayo igama go-ayso la samayn karayo waxba waxbuu la samayn karayo ummadda soomaaliyed waxaan leeyahay ilahay samir iyo imaan idinka siiyo iyadana ilaahay qabriga ha waasicay ilaahay waxaan uga baryana in ilaahay jannadii geeyo jannadii in ilaahay geeyan ka baryo iyada iyo wiilkaba wiilkii iyadaba lamaanaha maanta meeshaa ku dhintay ee walaalaha ee maaragtay aanu soo kicin xulug aanu soo kicin xulug ilaahay waxaan ka baryaynaa labadooda ilaahay inuu samir iyo imaan naga siiyo ilaahay samir iyo imaan naga siiyo waa mahadsantihiin dhanka kalena ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayuu gaabtaasi ka hadlaya tacsiya tiiraayal waxa uu u diray bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan asigoona tilmaamay in wax laga xumaada ay tahay in gudaha magaalada muqdisho maalin cadi lagu dilo mas-uul ka tirsan baarlamaanka soomaaliya taasina ay ka shaqay doonto xukuumaddiisa sidii looga hortegi lahaa asigoona eedeyn dusha kaga tuuray kooxda al-shabaab ee idu sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaarijiyay xildhibaanad saade cali warsame ahaydna fanaanad si weyn looga yaqaano gudaha iyo caalamkaba waxa uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya sidoo kale laamaha ammaanka tilmaamay in si deg dega gacanta loogu soo dhigo kooxihii ka dambeeyey falka argagixisanimo ee lagu qaarijiyay xildhibaanadaasi dhanka kalena wararka laga helaya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxa ay tilmaamayaan in shir jirayd oo maanta si wada jira ay u qabteen madaxweynaha maamulkaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka ay si aadah kaga hadleen arrinta dilka xildhibaanad saade cali warsame ayagoona ugu horeyn ugu tacsiiyey bulshada qeybaheeda kala duwan waxayna dowladda federaalk ee soomaaliya ka dalbadeen in si deg dega gacanta ay ugu soo dhigaan kooxaha ka dambeeyey falka lagu qaarijiyay xildhibaanad saade cali warsame oo ahayd mudano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kana dhex muuqatay bulshada qeybaheeda kala duwan waxay ka mid tahay tiro xildhibaano ah kuwaasi oo si codkarnimo lah ugu dhex muuqda baarlamaanka soomaaliya iyadoona saade dhowaan mar ay ka qaybgalaysay kulanka baarlamaanka soomaaliya tilmaantay inay u dhiman doonto mideynta shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxayna sidoo kale tilmaantay saade inay tahay shaqsi aan nin jeclaysi iyo qabiil midna aanan usoo gelin baarlamaanka soomaaliya balse ay usoo gashay inay u adeegto bulshadeeda soomaaliyeed
waxaanahay qof wadankeeda jecel waxaanahay qof aan qabiil shaqa ku lahayn waxaanahay qof aan ummadda soomaaliyeed kala jeclayn isugu mid ay u tahay sidii aan shalay ugu ogeydeen baan maan tahay barina aan noqon doona intaan ka dhimanayo wadankaan u taagnahay waxaa qalbigayga jita ku riyoonayaa wadankeena inay nabadiisii soo noqonayso sharaftiisii inay soo noqonayso soomaalinimadiii inay soo noqonayso midnimadii inay soo noqon waxaan idin leeyahay guulaysta midnimada ha lagu dhinto shanta soomaaliya ha laysu keeno guulaysta ayaan idin leeyahay One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one,
inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun shalay aynu ku ekeed xilligii ay ku lahayd adduunyada inay dusheeda saarnaato halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukuno dil ah waxaay ku fulisay ilaa iyo afar eedeysan oo horey loogu eedeeyey in falal dil iyo amni darrabo ay ka geysteen gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho afartan ruux ee dilalka lagu fuliyay ayaa waxay ka tirsan yihiin sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya liibaan cali yarow kooxda ururka al-shabaab ayadoona siyaabo kala duwan ee howlgallo kaga dhacay gudaha magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya ciidamadu gacanta ay kusoo dhigeen liibaan cali yarow ayaa falka toogashada ah kadib waxa uu warbaahinta u sharaxay habkii iyo xukunadii kala duwanaayay soo mareen kooxdani afarta ruux ee maanta dilalka ay ku fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kuwaasoona lagu toogtay fagaaraha barxadda dugsiga tababarka ciidanka soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye nidaamiye shabaab caawiye axmed jaamac labaatan iyo shan jir ahaa ina saynab jaamac ku dhashay degmada burco wuxuu qarax ka fuliyey hoteelka maka almukarama taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishii koo iyo tobanaad laba kun saddex iyo toban qaraxaas oo sababay dhimasho dad fara badan nidaamiye shabaab caawiye axmed jaamac oo taariikhdu tahay labaatan afartii bishii toddobaad laba kun afar iyo toban waxay ku fulisay xukunkii dilka ahaa gacanku dhiiglayaasha kale ah kow gacanku dhiigle shabaab mustaf maxamuud shidane labaatan laba jir ah ina canab faarax ku dhashay goraceel degan hodan labo gacanku dhiigle shabaab cabdinaasir khaliif maxamed labaatan iyo kow jir ahaa ina salaado maxamed ku dhashay goraceel degan hodan waxay si bareer ah oo ulakac ah oo qorshaysan u dileen marxuum akis dable cabdi maxamed xuseen iyagoo ka qaatay qorigii uu ku hubaysnaa maanta oo taariikhdu ay tahay labaatan afartii bishii toddobaad laba kun afar iyo toban waxay ku fulisay dilkii hore loogu xukumay wabillahi towfiiq wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay maanta shaaca ka qaaday qorshe cusub oo looga qayb qaadanaya sugista ammaanka magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xilli maalmihii lasoo dhaafin ay sii badanayeen falalka ugaarsiga ee lagu haya madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda iyo dad rayidaba wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya oo war qoraale ka soo saaray arrinta xaqiijinta amniga caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa waxaa la tilmaamay in ilaa iyo toban gaari oo aada u hubaysan ayna saaran yihiin ciidamo isugu jiro boolis iyo nabad sugid lagu faafi doono gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kuwaasoo habeen ii maalin sida uu sheegay wasiirku samayn doono roondooyin waxaana la tilmaamay in ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed looga digaya in wax is-hortaaga ay ku sameeyaan xilliyada shaqadooda ay ku jiraan kaasi gaaray ee ay wasaaraddu amniga u xil saartay ka qayb qaadashada xaqiijinta ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho ciidamada afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya maxamed yuusuf ayaa u akhriyay warbaahinta warka qoraalka ee ka soo baxay wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya jenaraal axmed khaliif axmed ereg kaasoona maanta si rasmi ah loogu shaaciyey warbaahinta wixii maanta ka dambeeya inay howlgeli doonaan tobankaasi gaari oo ciidamada booliiska iyo nabad sugidda nisa ah oo habeen iyo maalinba gaaf meer ama roondo waxaa loo yaqaano ku sameeya magaalada muqdisho iyagoo joojinaya baabuurta lagu tuhmo in ay saaran yihiin dad hubaysan oo wax bi'in kara laguna baaro hoggaanka baarista dembiyada c i d ama taliska nabad sugidda gobolka banaadir tusaale ahaan haddaan qodobkaas jilcino tobankaas baabuur isugu jira boliis iyo nabad sugidda gobolka waxay joojinayaan gaari kasta oo saaran yahay hub ama ciidan uu saaran yahay maraya dariiqyada magaalada muqdisho oo dhan xataa xaafadaha gudaheeda waxaa la rabaa marka baabuurtaas la joojiyey in ay u hoggaansamaan amarka ama awaamiirta askartaas heeganka amniga magaalada sugaysa inay u dhaga nuglaadaan fariimaha ay farayaanna inay inay maqlaan oo tixgeliyaan askartaas dariiqa taagan qodobka labaad wuxuu yahay baabuurta mas-uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol marka ay waddada marayaan waxaa ka reeban in ay qaadaan ciidan ama dad hubaysan oo ka baxsan ilaalada la socota mas-uulka marka uu la socdo gaariga iyadana qodobkan waxay faraysaa mas-uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol wata istaafyada ama ciidamada lagu ogyahay wata marka ay marayaan dariiqa inaysan qaadin askari laga yaabo inuu wax soo bi'iyo ama nintuu ta qabo dariiqa taagan oo gacanta inta u taagtay ay yaqaanaan war hebel waa u jooji inaysan ku qaadin maxaa- waxaa laga yaabaa askarigaas ama qofkaas tuutaha soo gashtay inuu kusoo dhibaateeyey dad shacab ama dad inuu soo dhibaateeyey qodobka saddexaad gaadiidka ciidamada qalabka sida Ee, waa baabuurta kala gedisan ee dhammaan ciidamada qalabka sida waxaa loo diyaarinayaa warqado dhaqdhaqaaqa oo wakhtiyeysan si ciidamada howlgalka ku aqoonsadaan marka ay marayaan wadooyinka magaalada hadalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey ka gadaal markii maalintii shalay gelinkii dambe kooxa hubaysan kuna hubaysnaa hubka nuuciisa fudud sidoo kalena sitay dareeska ciidamada militariga soomaaliya ay weerar ay ku qaadeen ku qaarajiya xildhibaanad saade cali warsame ahaydna fanaanad si weyn ooga yaqaana dalka soomaaliya waxaana wasaaradda amnigu tilmaantay in haatan wixii ka dambeeya la xaqiiji doono ammaanka caasimada soomaaliya xilli aan la qiyaasi karin habka iyo sida ay u dhici karto toban baabuur in lagu xasiliyo ammaanka caasimada soomaaliya oo haatan ay ku sugan yihiin ciidamo ajnabi iyo kuwa soomaaliya oo aada u fara badan kuwaasoona u xal waayey sugidda ammaanka caasimada soomaaliya ee muqdisho ayadoona maalin cadi la weeraraya xarunta dalka looga arrimiye ee madaxtooyo iyo golihii baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena lagu dhex qaarajiyey gudaha magaalada muqdisho tiro xildhibaana oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayadoona arrimahaas oo idil ay sii muujinayaan xumaashiyaha amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho oo haatan maraya meelihii ugu xumaa maamul goboleedka galmudug ayaa baaq u diray beelo walaalahoo ku dagaalamaya degmada caabudwaaq ee gobolkaasi galgaduud ayagoona ugu baaqay in dagaaladaasi la joojiyo wadahadalna la isugu yimaado waxuuna maamulkaasi tilmaamay inuu aada ugu xun yahay falalka halkaasi kusoo laalaabanaya u dhexeeya maleeshiya beeleed kala taabacsan laba beeloo wadadega gudaha gobolka galgaduud madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa waxa uu tilmaamay in maamulkooda diyaar uu yahay inay ka qayb qaataan xaqiijinta iyo sidoo kale nabad kala dhexdhigidda beelaha halkaasi ku dagaalamaya xilli uu sidoo kale tilmaamay in haatan aanan loo joogin in laysu dagaalo qaab qabiileed muddo shan iyo labaatan sano ku dhowaadna lagu soo jiray qaabka qabaa'ilka in laysku dagaalo laguna laayo dad rayid oo aan waxba aan galabsan
noqdeen dadkaas walaalaha ee dhiigga foosxun kala gaaray ee dhimashada foosxun ka dhex dhacday shalay oo shalay oo dhan xabaddu ka dhacaysay waxaan u soo jeedinaynaa baaqbaaqaas oo aan leenahay dagaalka ha la joojiyo walaalayaal xabad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho walaalayaal xabad iyo qabiil intii laba dhinac loo safto labaatan iyo shan sano ayaa nagu filan dadka soomaaliyeed waa ka daaleen wax horay u maran inuusan ahayn nin walba waa ogyahay waa qax waa barakac waa gablan hooyo gablanta waa wiil meeshiisii ka baxa waa agoon wax aan ahayn oo dagaal laga dhexlaya ma jiro hadhooti intii hartaa intay wada fariistay shaah wada cabaysaa marka haddaanan la kala maarmin maxaa marka hore laisku dilayaa ayagana waxaan u marnanayaa baaqaas in nabadda la qaato xabadaan la ugu dambeynna garoon lagu ciyaarayay kubadda cagta ayaa waxa ay isu bedeshay shiqaaqooyin dhex maray ciyaartooy kasoo jeeda dalkaasi israa'iil kuwaasi oo u ciyaarayay koox ka timid dalka israa'iil oo lagu magacaabo talabiib iyo sidoo kale dhallinyaro aada u caraysan oo ka caraysan falalka israa'iil ay ku hayso shacabka reer falastiin dhalinyaradan ayaa mar qura kusoo xoomay garoonkii ay ciyaartaasi ka dhacaysay ayadoona gacanqaad ku bedelay waxayna ciyaaryahano dhowr oo ka tirsan kooxdaasi ay kala kulmeen gacanqaad taageerayaashii garoonkaasi soo buux dhaafiyey ciyaartooyda ayaa iyagu dhaftirkooda muujinayay inay iska difaacayaan taageerayaasha kusoo xoomay inkastoo markii dambe xaaladdu ay dejiyeen ciidamada ammaanka waxaana israa'iil maalmihii lasoo dhaafay duqeyn aan loo meeldayeynin ay ku haysay shacabka reer falastiin ee ku sugan daanta gaza ayadoona si aad ay kaga xumaadeen shucuubta islaamka arrinta ay falastiin kula kacayso dowladda israa'iil warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh